أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن bismillaahi araxmaan araxiim waa subax sabti ah taariikhda hijrigan ay ku beegan tahay afar iyo labaatanka bisha jamaadul awal sannadka kun afar boqol afartan iyo toddoba hijriga kusoo dhowaada qodobada ugu doorka roon warka subaxnimo howlgallo lala beegsaday cadowga allah ayaa ka kala dhacay qeybo ka mid a koonfurta iyo bartamaha dalka soomaaliya dowladda saliibyadda ee kenya ayaa madaxweynaha yugandha oga digtay inuu qarxiyo colaad cusub oo ku saabsan loolanka badweynta hindiya dowladda kaafiradda ee maraykanka ayaa xaqiijisay in la jabsaday nidaamkii efiisa ee ay samaysay kooxda ridada soomaaliya bulshada ku dhaqan deegaan hoostaga degmada warshiiq ee wilaayada shabeellaha dhexe ayaa cabasho ka muujinaysa dhulboob ay ku hayaan shirkad laga leeyahay turkiga iyo kooxda ridada soomaaliya munaasabad ay fasax ku galayeen ardayda macadka albasiira ayaa ka dhacday deegaanka ceelansaar ee wilaayada islaamiga ee bakool xaflad shahaadooyin iyo abaalmarino lagu guddoonsiinaya arday ka gudbaysay dugsiga hoose ee al amal ayaa ka dhacday deegaanka yaaqbaraaway ee hoostaga degmada diinsoor ee wilaayada islaamiga ee baay أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن intaas waxay ahaayeen qodobadii ugu doorka roonaa warka subaxnimo idaacadda islaamiga andalus haatanna ku soo dhowaada warkaas oo dhammaystiran howlgallo lala beegsaday cadowga allah ayaa ka kala dhacay qeybo ka mid ah koonfurta iyo bartamaha dalka soomaaliya ciidamada mujaahidiintu waxay habeenkii xalay dagaal culus ku qaadeen saldhigga murtadiinta ee degmada buurxakaba oo ka mid ah goobaha cadowga allah uu duulaanka kaga sugan yahay wilaayada baay dhanka kale wilaayada jubbada hoose kamiin iyo dagaallo culus oo shalay mar kale ka dhacay agagaarka deegaanka baarsan guune ee duleedka magaalada kismaayo waxaa lagu dhaawacay saddex askari oo murtadiinna iyadoona kamiinkii maalin ka hor ka dhacay isla goobtaasina ay dhimasho iyo dhaawac ku noqdeen kow iyo toban askari oo murtadiinna dhanka wilaayada hiiraan qarax mujaahidiintu ay ka fuliyeen gudaha degmada jaralaqsi ayaa lala eegtay bar kontaroolo ay ku sugnaayeen maleeshiyaadka riddada waxaana ku dhaawacmay laba askari oo murtadiinna dowladda silibyadda ee kenya ayaa madaxweynaha yugandha oga digtay inuu qarxiyo colaad cusub oo ku saabsan loolanka badweynta hindiya sida warbixintanu ku haya nuur cali warsame abuushayba dowladda silibiyadda kenya ayaa si kulol uga jawaabtay eedaymihii iyo cagijuglayntii uga timid yugandha ee ahayd inay marinbadeed ka raadsan doonaan nabadda kenya baadiriga yuweri museveni kakuti oo ah madaxweynaha yugandha ayaa khudbad uu jeediyey ku faahfaahiyey damaca cusub ee dowladdiisu ka leedahay biyaha badweynta hindiya ee bariga afrika museveni wuxuu caddeeyey in dowladdiisu toos ugu biirtay dalalka aan badda lahayn ee doonaya inay marinbiyood ka helaan badweynta hindiya isagoo si mutaxan u carbaabay in badda kenya ay tahay midda ugu habboon ee yugandheysku marin ka heli karaan hogaamiyaha keligiitaliska ee yugandha ayaa soo hadal qaaday taariikhda ay dowlado waaweyn u galeen dagaallo lagu hoobtay iyagoo shacabkooda u xaqiijiyey riyada ah inay helaan bad daboosha baahiyahooda wax dhoofin iyo wax soo dejin madaxweynaha yuganda ayaa kenya ku eedeeyey inay mar walba iska indhatirayso rabitaanka dowladdiisa ee badda hindiya balse hadda la joogo wakhtiga ay yugandheesku bannaanka soo dhigi lahaayeen rabitaankooda dowladda kenya ayaa si cara leh uga jawaabtay warka ka soo yeeray madaxweynaha yuganda waxayna ku sifaysay mid baalmarsan heshiisyadii labada dhinac horay u dhex maray ee ku aadanaa ganacsiga iyo wax soo dejinta sinjo akori oo ah wasiiru dowlaha wasaaradda arrimaha dibadda kenya ayaa caddaymaha museveni ku sifeeyey kuwo kicin kara colaad iyo dagaal ku saabsan gaaridda badda kenya waxay sheegtay in heshiisyada kala dhexeeya yuganda ay ku saabsan yihiin khatareen iyo waddooyin casri ah oo yuganda ku xiraya dekedaha waaweyn ee kenya hadalka ka soo yeeray museveni ayaa ka dhigan in yuganda ay si toosa ugu biirtay damaca gurcan ee etoobiya ugu jirto qabsashada qaar ka mid ah dekedaha ku yaala geeska qaaradda afrika mahadsanid abuushayba dowladda kaafiradda ee maraykanka ayaa xaqiijisay in la jabsaday nidaamkii efiisa ee ay sameysay kooxda ridada soomaaliya cabdulqaadir maxamed rabbaani ayaa warbixintan inoo haya warbixin ka soo baxday dowladda salibeeda ah ee maraykanka iyo ila amni oo caalami ah ayaa xaqiijiyey in nidaamka e visa ee ay sameysay kooxda ridada soomaaliya si buuxda loo jabsaday lana dhacay dhammaan xogta dad gaaraya ilaa iyo shan iyo soddon kun afar boqol todoba iyo toban qofood oo codsaday fiisahaas jabsiga nidaamkaas ayaa sababay in xogaha gaarka ah ee kumanaanka muwaadiniin ah ee ay ku jiraan laba kun laba boqol sideed iyo sagaashan maraykan ah iyo saddex kun toddoba iyo labaatan british ah laguna faafiyo baraha kala duwan ee internetka xogta la jabsaday ma ahan oo keliya magacyada dhalashada sawirada iyo lambarada baasaboorada ee waxa ay warbixinadu caddeeyeen in xitaa lala baxay xogaha bangiyada faahfaahinta kaararka lacag bixinta iyo macluumaadka maamulka sare ee nidaamka sida ereyada sirta ah ee maamulku uu adeegsado tani waxa ay muujinaysaa in nidaamka gebi ahaanba la hareeyey oo ay suurtagal u noqon weeday in uu si nabad ah uga badbaado weerarka dhanka internetka ah ee lagu soo qaaday ayaa lagu yiri qoraalka warbixinta khataraha laga dhexli karo jabsigan lagu sameeyey dadka intan la eg xogtooda ayaa loo kala qaaday ilaa iyo laba qaybood waa tan koowaade in dadkan ay la kulmaan halis dhaqaale maadaama dhammaan dadka adeegsaday nidaamka e visa halis ugu jiraan in lacagtooda la xado aqoonsigoodana loo adeegsado arrimo maaliyadeed qodobka kale waa amniga maadaama xogtooda oo idin lahayo baqdinta ugu xoogan ayaa waxay ka imaanaysaa dhanka gaalada caalamka oo ka cabsanaya in ay weeraro kala kulmaan ciidanka mujaahidiinta al-shabaab ama xitaa la qafaasho dhanka kale jabsiga lagu sameeyey ereyadan sirta ah ee maamulka sare ee e visa uu adeegsanayay ayaa lagu soo waramayaa in ay sababi doonto haliso badan sida in la arki karo xogta dadka cusub ee soo dalbanaya viisooyin been abuur ah oo la sameyn karo iyo dadka muhiimka ah oo la dabageli karo mahadsanid rabbaane bulshada ku dhaqan deegaan hoostaga degmada warshiiq ee wilaayada shabeellaha dhexe ayaa cabasho ka muujisay dhulboob ay ku hayaan shirkad laga leeyahay turkiga iyo kooxda ridada soomaaliya casaam carafaad ayaa warbixintan inoo haya dadka ku dhaqan deegaanka bashaqaale hoostaga degmada warsheekh ee gobolka shabeellada dhexe ayaa cabasho ka muujiyey dhulboob iyo mid hantideedoo lagu hayo deegaankooda iyagoo hubaysan ayay warbaahinta la hadleen dadkan rayidka ah waxay sheegeen inay cabasho ka yihiin shirkad ay leedahay turkiga iyo xubno ka tirsan kooxda ridada soomaaliya kuwaasoo boob ku haya deegaankooda waxay ka dhawaajiyeen in boobka lagu hayo iskugu jiro mid dhuleed iyo mid lagu boobayo macdanta ka buuxda deegaankooda waxay sheegeen in mas-uuliyiin ka tirsan kooxda ridada ay difaacayaan shirkadda boobka wadda muddo saacadaha ayay u qabteen shirkaddaasi ay agagaarkaasi oga baxaan joojiyaanna boobka kala duwan ay wadaan haddii taasi ay dhici weysana waxay ku hanjabeen inay tallaabo ka qaadi doonaan oo la dagaalami doonaan wixii dhijira ayaa la iska warsaday in dhulkayna la dhacuu haayo lana dhacay welina ay ku socota ayaa ka soo baxday amba dawladda ha ahaato amba shirkada ha ahaadaan waxu kala harsan ma jiraan taas waa taas waa iska dhulboob dhuldoona biriga hadday intaan ku saneeya birri meel kale tagaayaan waa dhulbaldhaarsi militariga sarirtiisa waa taas wuxuu kaloo ku soo deray shirkado docolkuu ka tahay inuu haddii lala hadli maaga difaaca ayuu maha u taagan yahay militariga militariga asaga tiisi xeradihiisa aan la iska warsan shirkad inuu soo dhex dejiyo inuu soo dejiyo ou difaaco lalama hadli kara shacabka dhulka ilaahay uu xaq uga dhigay ou yidhaaho khaladay nala tahay waxaana isugu soo baxnay in dalkayna macnaha aanan idoonalan kala tashan dawladdu iyo ka fulihayso mashaariic shirkado kaleetoodo maaragtay ganacsigana iyo ku milmeen arrintaas maaragtay waa ka xunnahay waxaana ka nahay daco waan ka nahay muxuu ahay xuquuqdooda lagu xaqiraayo lagu xaqiraayo wixii dhulkaas ku jiro oo dhagax iyo macdan iyo qalab eh layskala baxaayo kama aamusi karno waxaan ku ballannay afartan iyo siddeed saac wixii ka dambeeyo inaanan qaadan karin warkaas oo wixii itaalkayna ilaahay aa nugu makaniyey meel waxaa waaye oo boqolaal sano aan ku soo nooleen maanta malayse ma hayn in la qabsadee nala soo kordego ee xoog noola sheegto malayse ma hayn in dhibaatada meeshaa nagula haayo oo dhulboobkaa nagala joojiyo waxaa kaloo u sheegaynaa turkiga inuu dawladdiisa uuna meeshaan ayna maal gashan mana aqbalayno adduunkana waxaa u sheegaynaa iyo baan marka adduunka ku yaallo inayna meeshaan iska lacag gelin koox ridada soomaaliya ayaa bishii juulaay sannadka laba kun labaatan iyo afar dowladda ridada turkiga oo saxiixday heshiis xaaraan ah oo dowladdaasi lagu gacangeliyey shidaalka iyo khayraadka soomaaliya kaasoo si weyn uga soo horjeesteen bulshada soomaaliyeed isla bishaas waxay koox hirdadu turkiga la gashay heshiis xaaraan ah oo lagu boobaya khayraadka ku jira badda soomaaliya waxayna turkiga qaadanayaan qaybo ka mid ah dhaqaalaha ka soo xaroonaya kalluunka soomaaliya mahadsanid casam munaasabad ay fasax ku galayeen ardayda macadka albasiira ayaa ka dhacday deegaanka ceelansaar ee wilaayada islaamiga ee bakool cabdiqani maxamed ayaa warbixintan inoo sii ambaqaaday deegaanka ceelansaar ee wilaayada islaamiga ah ee bakool waxaa dhowaan ka dhacday xaflad lagu soo gebagabeynayay fatradii saddexaad ee daraasada machadka albasiira fasaxna ay ku galayeen ardayda waxaana xafladda goobjoog ahaa culimaa udiin mas-uuliyiin nuqabo iyo waalidiin ugu horeyn ardayda machadka ayaa goobta kusoo bandhigay cilmigii ay xambaareen muddadii ay waxbarashadooda socotay معاشر المشاهدين والحاضرين نقدم لكم كلمة موجزة حول تاريخ المعهد والمواد التي تدرس فيه فالمعهد تم فتحه ليلة الاثنين الرابعة من ذي الحجة سنة 1445 هجرية الموافق الليلة العاشرة من يونيو سنة 2024 ميلادية بأمر وتنسيق من حركة الشباب المجاهدين الذين اصطفاهم الله لخدمة هذا الدين في زمان قل فيه المعين فقد درسنا في المعهد علوما شرعية ومادية متنوعة في الفترات الثلاث الماضية فمما أخذ الطلبة في الفترة الأولى مراجعة حفظ القرآن الكريم ومن سورة الناس إلى سورة الأعلى تفسيرا وتحفة الأطفال من التجويد حفظا ومعنى وتلخيص صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم من الفقه معنى وتطبيقا والأصول الثلاثة مع القواعد الأربع من العقيدة حفظا ومعنى والأرجوزة المئية من السيرة النبوية حفظا ومعنى وعصن المسلم من الأذكار حفظا ومعنى ما هو التفسير لغة واصطلاحا التفسير لغة الشرح والبيان واصطلاحا علم يعرف به فهم كلام الله المنزل على رسوله محمد صلى الله عليه وسلم وبيان معانيه واستخراج أحكامه ما الفرق بين المكي والمدني للعلماء ثلاثة آراء اصطلاحية الأول اعتبار زمن النزول فالمكي ما نزل قبل الهجرة وإن نزل بغير مكة والمدني ما نزل بعد الهجرة وإن نزل بغير المدينة ما هو التوحيد التوحيد هو حق الله على العبيد وهو أعظم ما أمر الله به ما الخمس اللواتي في حديث عبادة الخمس اللواتي في حديث عبادة وهي من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه والجنة حق والنار حق أدخله الله الجنة على ما كان من العمل ماذا قال موسى عليه السلام لربه وبماذا أجابه الله قال موسى لربه يا رب علمني شيئا أذكرك وأعدوك به وأجابه الله qul yaa muusaa laa ilaaha ila allah intaasi kadib waxaa dhankooda xafladda kalimaad ka jeediyey nuqabada kale ah malaaq muxiidiin cabdiraxmaan iyo malaaq xasan macalin dhiibaan haddiiun anagu nuqaabada islaamiga ee bakool may ballanaa ilaahaysan barakahay juhdigin dadaalkin arag wahayn ee dad dhallinyaro eh oo culmana eh iyo dareemahayn walla ka faraxo maaragna tankuinin badan ma aragaan may ballanaa dadaya walaalayaal arantag meella taallo iniluku faa'iidaysa wakhtigaa kooban wakhtigeedaan koobanyi fursadda marwalba irita mahagaraacas ma jarajarna nidaamkan hatiyaala ma jarajaran cilmoo dhammaystiran lanka bahayo qiibtoleyn bahaw migakafagiyan bahi ahakaanaha bardeelerhayo todobasini seesin hadhamaayaw minhaajkii onoytola minhaajna hadhamaayo lamaadu ruba alleh ku dhamaayo lamadherba laka dhamaayo lileyi meega fanna meelin laka badhaki walyaab leewu haddii ahadiyadii ata haddii arabadii ata haddii figihi ay haddii siiradii ata meel walba malku tabahay haddii soomaaliya ata haddii carabiya ata qoraal iyo noyto akhris baa tan ka jaran may balana walla kooba koro mee markan may ba maahadkan ka dareen sangnaa kutubu su dhasidaa ka saariya yaalan oo nahawaha eh culmadiyo dhikaaytoon kutubu hor ku saarahayan marka may heleeyo dadkii waalidiin eh oo olaadiyo geeka meelanka jarta geebkumida aana kafaraasagna ikhwaani ilaahay mahadleh araga haytan haddee maala markiisa ballan gudaaj ee markiisadahaadu diin laylan tartamaw la bandhakaw la koyow magaaladun fagaaraje iyo bannaansheeba la koyow markiisadahaadu haatanta bashaaren koynan ardaytan oo macdu basiira arday kijarta oo sanadii barlay marahayta iyo aragaasan oo hayaabaha bandhigdi sidiiba ee tusi taabsiya taalla reer ansaaro marbadana ogdaa waa la sheegay wal han dhammaatay bannaanka i tusi taabsiya taalle kheer kalku faydaysidoy mahadaradan haldhegansidoy hatanta maylinkoy macdu basiira ardayti kijarti oo hata bandhije man kulli arday fannin oo hata ku hadalaayeen waana kheerka iyoonoytaway maxabada owlaadahaayeen iyo hifdigiiyo haayeen ouna karaahaysadaanin dhigane mid ka mida waalidiinta ayaa dhankiisa kelimad dareen iyo farxad xambaarsan goobta ka jeediyey akhyaaray kolley horta walaagii khayr ahaay waynin sheegi laakiin soomaali may beeraase itus itaabsi wallee roger xaqiiqad aan oo ka hadaloo afka waalidiinta mudiirka warshe weyba ka jartay sadde arrimood oo macadka saldhigan ah xaqiiqda haddii ilaahay uuna ku obsano runti sheegn si mayba aan aragnay aan oo kumida waalidiin si dhabeen aragnay ardayda maalin walba jumaace laa fasahay sideed arrimood haddii aan walyar ku taabado wakhtigiina qariib ay maadaama fursadtan ku wiin ana fadaayo welib walhaanku ku badan ku hadalo faday hasku gaabsaday insha allah biidnillaahi baari maybu waa sideeda arrimood la sheegay hindhooganin aragni dhigaaganin dheegni owlaadi jimaamadiniin koyan may aragnay owlaad baare ee leeri xaqiiqda uma wallaahi ilaahay naftay galin dadka jeertay ka dhaaraday owlaadi tiitay intaana dhali nuganka baarisan anagaday xaqiiqda allahu akbar markaan sidaas daraadiye haddii un waalidiintii ana owlaad baare owlaad ilaahay maalinta qiyaamkiinka shafaaca soo fadaanaan walbarashada islaamiga weydiina asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu machadka albasiira ayaa ka mida macaahidda ugu waaweyn ee ka furan wilaayada islaamiga ah ee bakool waxaana ardaydu dhowr jeer ay sameeyeen bandhig cilmiyeed ay ku muujinayeen aqoontooda mahadsanid cabdiqani ugu dambeyntiina xaflad shahaadooyin iyo abaalmarina lagu guddoonsiiyey arday ka gudbaysay dugsiga hoose ee al amal ayaa ka dhacday deegaanka yaaqbaraaway ee hoostaga degmada diinsoor ee wilaayada islaamiga ee baay waa kan bashiir muxyidiin abu ayman dugsiga hoose dhexe ee al amal waxaa lagu bartaa culuumta sharciga iyo kuwa maadiga kaasoo si toosa u hoostaga maktabka tarbiyada iyo tacliinta wilaayada islaamiga ee baay deegaanka yaaqbaraawe ee hoosaga degmada dinsoor ayna ka furan tahay madarasadan al amal dhowaan waxaa lagu qabtay xaflad heersaraha oo agaasinkeeda uu lahaa maktabka tarbiyada iyo tacliinta wilaayada baay taasoo shahaadooyin iyo abaalmarina lagu guddoonsiinayay arday ka gudbaysa dugsiga hoose una sii gudbaysa dugsiga dhexe ugu horeyn qaar ka mid ah ardayda madarasada ayaa soo jeediyey kelimaad kala duwan wanuqadimu ashukra waaltaqdiir ilaa waali lwilaayati alislaamiyati baay limaa badala min juhuudin jabbaar في تنخيف جيل المسلم بالعلم والمعرفة وأيضا يشكر المكتب التربية والتعليم في ولاية باية الإسلامية ونرحب في مسؤولي المكتب التربوي على العلوم الشرعية والتجريبية التي قررها المكتب العام التربوي لحركة الشباب المجاهدين وها نحن اليوم نعرض بعض ما درسنا في مدرسة الأمل الأساسية في يقبراوي من محافظة دنسور ويسرنا أن ندخل السرور في قلوب الحاضرين من السيدات والسادة الذين قادهم الشوق إلى استماع كلماتنا العطرة المنيرة ونقول للكل حياكم الله وبياكم ورفعتم وجوهنا وعمرتم حفلنا ولا ننسى أن نثني على دورات الأمهات من تكارب الأعداء وجزى الله الأمهات والآباء والمعلمين والمعلمات خير ما تقدموا لأمتهم في بناء الجيل المستقبل وأختتم كلمتي بحمد الله على أن بلغنا ختام حفلنا المبارك هل العلم في الإسلام إلا فريضة وهل أمة سادت بغير التعلم لقد أيقظ الإسلام للمجد والعلا بصائر أقوام عن المجد نومي فأشرك نور العلم من حجراته على وجه عصر بالجهالة مظلم ودك حصون الجاهلية بالهدى وقوض أضناب الضلال المخيم وأنشد بالعلم العزائم وابتني لأهلية مجدا ليس بالمتهدم وفك إسار القوم حتى تحفزوا نهوضا إلى العليا من كل مجثم وعما قليل طبق الأرض حكمهم بأسرع من رفع اليدين إلى الفم وما ترك الإسلام للمرء ميزة على مثله ممن لآدم ينتمي ولا فخر للإنسان إلا بسعيه ولا فضل إلا بالتقى والتكرم maamulka dugsiga hoose dhexe ee alml ayaa ka warbixiyey madrasadan iyo waxyaabaha lagu barto madrasada ee ku taalla yaqbaraway oo ka howlgasha intaa muddo ah dadaal iyo juhuud waxa ay soo bixiso ilaahay fadligiisa iyo mannigiisa waxaa u suuragalay in ay shahaado guddoonsiiso arday intaa muddo soo dhiganayay ugu badnaanna ilaan lix sano ugu yaraanna waa saddex sano farxad weyn ayay inoo tahay jiilka soo korayana marka waxay u tahay waxay higsadaan madrasada ilaan maadooyinka lagu barta waxaa ka mid ah mawaadka tarbiyada oo haddii ay ahaan laheeda xadiid fiqi towxiid tajwiid intaa ayaa lagu bartaa luqal carabiya waa lagu bartaa sidoo kale taariikh waa lagu bartaa ku yidhahda cilmul ardi ama juqraafiya oo macnahaas loo yaqaan isagana waa lagu bartaa waxaa lagu bartaa culuum ama sayniska lagu bartaa riyaadiyaad oo xisaabta lagu bartaa intaa maadaana lagu bartaa oo intaas oo qaar ka mid ah waalidiinta deegaanka ayaa ka mahad celiyey dadaalka maamulka iyo macallimiinta alamal ay geliyeen jiilka soo koraya ee wax ku barta madrasada alamal ee deegaanka yaaqbaraawe iyadoo onka faraxni niidinaw iyadoo onka dhalaashi waalidiinta unu sagahada ina sagahadla meebolina waalidiintanaw ciyaalkanaw manaa ini oo iskoolka iyonay meelaha tarbiyada iyonay islaamka diinka islaamka ini ino ku buraarigisna ini dugsida camirna ini iskoolaha camirna waxbarashada intaas basuun dirdiirama ugu dambeenna waxaa madasho lagu abaalmariyey misna shahaadooyin lagu guddoonsiiyey ardaydii kaalmaha hore ku soo baxay imtixaankii ay galeen saddex kaalmood ayaa la abaalmarin doonaa waxaan u wacayaa ardayadda ugu horeyso ee gashay kaalinta koowaad waxaa la dhahaa batuula xasan ayaa la yidhaahdaa waayahay ardayda horta saa ognahay dhammaantood waxay u badan yihiin mimtaaz iyo jayid jiddan ayay u badan yihiin ardayga ugu horreeya waxaa soo kacayso batuula xasan dhurre shahaadadeeda waa taasaa iyo waxay ku guulaysatay lacagta intaas leeg oo ah milyan iyo laba boqol iyo siddeetan kun oo u dhiganto afartan dollar waayahay maasha allah la dhaho waayahay waxaa noogu xigo kaalinta labaad waxa weeyaan waa sumaya nuurkey suufi ayadana waxaan leenahay soo dhowow waxaad qaadataa shahaadadaada iyo abaalmarintaada ayadana waxay heshay qadar gaaraayo sagaal boqol iyo lixdan kun oo u dhiganta lacag gaarayso soddon doolar maasha allah waayahay maasha allah andhaano waayahay ardayada kale ku sii xigto waa saabriin sheekh cabdi sanay ayaa ku xigto oo gashay kaalinta saddexaad ayadana waxay ku guulaysatay qadar gaaraayo siddeed boqol oo kun oo u dhiganta lacag labaatan iyo shan doolar ah oo lacagti waayahay maasha allah muddooyinkii lasoo dhaafay waxaa siyaadaa looga dareemayaa degmooyinka iyo deegaanada wilaayada islaamigaha ee baay dadaalada maktabka tarbiyada iyo tacliinta ee ku aadan horumarinta dhinaca waxbarasho sida furitaanka macaahid iyo madaaris hor leh oo lagu baranayo culuumta shareecada iyo maadiga iyo sidoo kale qabashada xaflaad shahaadooyin lagu guddoonsiinayo arday ka aflaxday madaarista hoosegta maktabkan mahadsanid bashiir warkii subaxnimo oo idinkaga imaanay idaacadda islaamiga andalus saaka waa naga inta warkan warka xiga intaan ku kulmi doonno hadduu alle idmo waxaan idinkaga tegaynaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu